madaxda tujaarta halkan maanta nagu soo booqatay oo nala ark nala eegtay hawsha meesha ka socota iyo wixii horaan uga qaban iyo waxaan doonay inaan ka qaban haddii alla yidhaahdo waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa dadkii dibadda joogay iyo gudaha dalkaba ee maaragtay tabarrucaad xoog le ka geystay ee maalin walba hiliyahoodna la garab taagan waxaanu tusaynaa wixii ay noo dhiibeen inaan sidii aynu ugu talagallay uga soo baxnay shilina aanaan meel kaga leexin nala xisaabin karo xisaabta iyaduna goor walba furan tahay in la arko oo la ego wixii xalka ku baxaynaysa ay yihiin shaqo wanaagsan inaanu qabanaanu filayna haddii alla yidhahdo howlo badanna way noo dhiban yihiin haddii alla yidhaahdo camuud ilaa halkan waxaan jecelnahay inaan horta dhammaystirro annagu anogon maarata weli cid waxba dibadda ka helin wixii imkaan haynu inaan horta ku socodno intaasna ka dhammaato marka haddana waxaa noo furmi doonaa fayskii saddexaad oo ay laaceel sheekh inaannu bilowno waxaa nasiib wanaagga in maanta dowladdu lacag noogu tabarrucday in tujaartuna ay noogu tabarrucday lacag intaba aanu gacmo furan kaga guddoonnay iyagoo mahadsan aad iyo aad ugu mahadsan wax badan oo kalena filina kolba hawshita u socoto maalin walba way taagan tahay baaqay wuu taagnaanaya inta hawshu socoto dadkii hore noo soo caawiyey ee qurba joogga ahaa ama dalka gudihiisa joogay ninoona ha nagu ceebsanin beri haddaan albaabku mar labaad kuugu garaacno waayo de hawsha way socotaa intii yareenu dhiibnay intaanu ku qabanay nala eega haddii aad u bogtaan de waxaan doonayna in haddana in kalean saaro intii la eg ood u bogtaan aanu ku qabanay haddii aan la yidhahdo aad iyo aadna waad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi llahi raxmaan raxiim sidii guddoomiyaha guddida dowgacad uu sheegay halkan maanta waxaan ku soo dhoweynaynaa wasiirka madaxtooyada iyo wasiirka tacliinta oo maanta halkan si sharafla noogu yimid waxaa kaleanu soo dhoweynaynaa tijaarta walaalahayaa iyo kuna u yimid halkan inay ku tabaraan anugu ku dheeraan maya hadalka waxaan doonaya inaan wax ka sheego waddad waxay tahay waddadani waxa weya waddada isku xidhaysa hargeysa ilaa xeebta ceel sheekh hawsha markaanu doonayna inaanu fulino saddex qaybood amba saddex fays ayaanu kala qaadnay fayska hore wuxuu ahaa inaanu waddada bannayno inta hargeysa ilaa foodka amba ilka halkay waddadu ka bilaabmayso taasi wuu noo dhammaatay waanay muuqataa maxaanku ada halkii alignmentkii iyo geedqaadkii iyo intii wax u dhimanuun carratuulkii iyo daamurkii fayska labaad wuxuu ahaa halka ugu adag ee ay tahay buurtu ee aan dadku ka soo bixi kari jirin xooluu aanay ka soo bixi jirin baaburiis ka daayo oo iyadana jid u samayno taasina waxa weeyaan afar kilomitir iyo badh saddex kilomitir waa inta maxaanku foodka iyo hal kilomitir oo ah halka camuud taasi waa arkaysaan inayn maanta gebgebano tahay oonu dhammaystirayno laamidii intaa dabadeed waxaan doonaynaa inaanu iyadana camuud oo hal kilomitira iyadana laamid dhigno taasi waxa weyan fayskii labaad fayska saddexaad waxaanu jecel lahay camuud ilaa ceel sheekh inaanu iyadana waddada bannayno wax dooxyo badan baa jira dooxyahaas waxay u baahan yihin kafeers waxay u baahan yihin berijiyo u baahan yihin iyadaa in halkaa laga hawl karo hawshan waxa weyan hawl aad iyo aad u culus oo xayawi oo ah oo isku xidhaysa wadda hargeysa iyo jabuuti cid walibana ka faa'iidaysan doonto annagu markaa annagoo volunteerisa annagoo isxil qaadnay waxaan ku dhaqaaqnay inaan waddadaasi aanu wax ka qabanno والحمد لله رب العالمين هلكا مرسنا وهلكا وانا ما اسنتين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما تورتا anaga qolooyinkayga ee wakaalada horumarinta wadooyinka maanta waxaa noo sharafa runtii inaanu aragno waxqabadka community-ga ama bulshadu ay qabsatay oo runtii wax lagu farxa ah waxaa layidhi ninkaan u mahadnaqin bini aadanka ilaahay uma mahadnaqo waxaan leenahay horta waa hambalyaan idin leenahay runtii hawshaad qabatan waa hawl aad u wanaagsan aad iyo aad u qurux badan dadka iyo dowladda iyo wax oo dhanba u ah maxaan kuriya dalkaba u ah sharaf waaway runtii annagu haddaan wakaalada nahayna waxaan ballan qaadana inaan idin ag joogsan doonno insha allah wixii la qaban kara idinla qabanno agjooguna waa waxtar weyan runtii inaan ag joogsanno oon wixii la qaban karayba idinla qabanno insha allah wixii aad qabateenna waan idinku bogaadinaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi llahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan maanta kala soo qayb gallo guddigii waddada waday dawga cad oo runtii shaqo aad iyo aad u fiican qabatay waxaan aad iyo aad ugu bogaadinaynaa guddiga iyo intii dhaqaalo ku bixisay intii isku hawshayba shaqada fiican la qabtay runtii shaqo aad u fiican baa la qabtay waxayna muujinaysaa dadku inay wax qabsan karayaan waxaanu dowlad ahaana ku saboorayna oo ku taageerayna oo waxtarkayagiina isla barbar taagayna oo ku darayna oo muujinayna insha allahu tacaala inaanu insha allahu tacaala isbarbar taaganahay inaanu wax kala qabanayno maanta afar kilomitir baan halkan dhagax dhigayna haddii alla ka dhigo laba kilomitir oo labada ganacsade ee halkan taagan ay kala bixiyeen cabdiqaadir batuun oo maxamed aw siciid ama maxaa leeyahay maxamed aw siciid meesha la yiraahdo wakiilka ah som cable iyo ninka la yiraahdo maxamed indhabir shirkadiisii laba laba laba kilomitir ay kala bixiyeen iyo laba kilomitir oo dowladdu bixinayso maaha wax istaagaya laakiinse waa bilowgii insha allahu tacaala afartaa kilomitir haddaan dhagax dhigayna haddii allah wadda la ogolaado waxaan aad iyo aad u jecelahay inaan uga mahad celiyo aadna u bogaadiyo hablihii aan ka arkay bilowgii ay bilaabeen ee ururka haweenka gobaad oo aan aad iyo aad uga hambalyaynayo meel kastay joogaan dadaalkii ay sameeyeen habluhu dadaalkii dadka siday u abaabuleen iyo dadaalkoodii maanta inuu medho dhalay aad iyo aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa runtii waxaa muuqata markii aan sawirka ka arkayay iyo hadda waddadu siday tahay inay runtii faraq weyn u dhexeeyo haweenku kaalintay ku jiraanee bulshada ka qayb qaadan kartaa bay muujinaysaa waan ku hambalyaynayaa haweenka dhammaantiina waxaan leeyahay laga qayb qaato bulshada dhammaanteed mid dabad joogtay mid guda joogtay waxaan leeyahay laga qayb qaato annaga dawlad ahaan waddooyinku waxay noogu jiraan noogu jiraan ahamiyadda koowaad waa siyaasadda madaxweynaha waxay ugu jiraan ahamiyadda koowaad waa tii insha allahu tacaala uu madaxweynuhu marar badan ku celiyey dawlad ahaan waxay noogu jiraan ahamiyadda koowaad waxaananu insha allahu tacaala tan iyo kuwa kala socdaba kaga qayb qaadanayna sida ugu fiican sida ugu qiimaha badan sida ugu waxtarka badan ayaanu insha allahu tacaala annagoo bulshada iyo ta dawladda iyo ta ciddii dibad laga helaba isku darayna waxaanu insha allahu tacaala kaga qayb qaadanaynaa si mug leh afartaa kilomitir markaan dhagax dhigayna haddii alla ka dhigo afarta kilomitir haddaan haddaan dhagax dhigaynaa saas weerhaya بسم الله الرحمن الرحيم ilaahay khayr inooga dhigo wadaduna wadaduna hadda laga bilaabo waa xidhan tahay labada koona midna lagama soo mari karo waxaanu dhignay ciidan waxaan u sheegaynaa cid kastoo ama jabuuti ka timaada ama hargeysa ka timaada lama soo marayo wadada tan ilaa wadadu dhammaato oo ay dhammeeyaan guddigu ay dhammeeyaan iyo technicalka farsamada gacanta ku haysa waxaan leenahay qof una ha isku soo lugoyn qof una dhib ha u geysan wadada insha allahu tacaala way xidhaanaysaa ciidan baa xaggaana aanu ka dejinay xaggana ciidan baanu ka dejinay ilaa intay dhammaanayso ee hawshaa laga gacan qaadayana way xidhnaanaysaa oo la furi maayo aad iyo aad baa mahadsantahay wasiir sabsamaan jeclay inay kelmad tiraahdo
bismi illaahi raxmaan raxiim ilaahay baa mahadle ilaaha u howl yareeyey guddidaa inay waddada intaan eega muggaale ay qabtaan ilaahaasaynu mahad u naqaynaa marka xiga iyagaynu u mahadnaqaynaa oo runtii habeen iyo maalin aan ka seexan anuu la yaab bay igu noqotay waddadan berigii abaarahaan mari jiray waxay ahayd dee wax laba aan laysku qiyaasi karin weeyaan runtii aad baan idinku mahadnaqaynaa waxaana waxaanoo kale la sameeya ama imika meel walba waddooyin laga dhisaya marka dowlad iyo ummaddu is ogashahay marka shicibka iyo dowladdu ay isku xidhan yihiin ayuu qofka shicibkuna ku dhiiran karaa inuu mashaariicintan la eeg sameeyo dowladduna ay tashiilaad u samaynaysaa in waddooyinkana sameeyo waxaan xusuustaa som cable waxyaabaha ay dowladdu markay siisay ruqsadda inay waddooyinkana ka shaqeeyaan way ku jirtay waddooyin badan oo tani ku jirto ayay runtii wax weyn ka qabteen ilaa haddaad aragtaan buurta kala jeexan oo accidentka badani ka dhici jiray som cable cagafyadiisii way hareerahay baneeyeen ilaa boorame way wadayaanoo way banaynayaan meeshii ay khatari ka jirtaba halkana waan xusuustaa shaqo badan bay runtii ka qabteen waxaweyan haddaynu saa gacmaha isku qabsanno iminka cadow debada badan baynu leenahay gudaheena haddaynu gacmaha isqabsanno kolley bini aadan baynu noo khaladaad wuu imanayaan laakiinse waxaa intaa leegiyo wax ka badan ayaynu runtii qabsan karnaa haddaynu inakus aamino inaku wax qabsanno wixii khalada aynu isku sheegno ilaa afartan is wada garanayayno haddaynu isku nimaadno waxaasaa khalada aynu iska hagaajino runtii aanu aad baan ugu faraxsan aad baanaan idinku mahadnaqayaa hiiliyahona waan idinla garab taagannahay lacagihii la uruurinayay dabadaha berigii dhaweyd markaanu tagnay abaaraha may baanu bar horta waddada ah abaaraha waddadii loo marayay haddaanay jirin marba xoolaba baabuur weyn lagu raraya runtii aad bay dadkii u ajiibeen aad baan idinku mahadnaqaynaa dowladduna waa inay gacantan ay saartay weliba waa inay sii wadaan runtii waanu ka rajaynaynaa inaynu in badan aanu ku kordhino oo runtii itaalka dee waad garanaysaan waddanka baahiyaha yaala laakiinse wixii itaalka iyaga ah runtii waan idinla qabanaynaa waayo ciddii wax qabsataba aadna wax